koox abwaana ah oo iskood isku abaabulay ayaa degmada ceelaf weyne gobolka sanaag ka wadaa dadaalo ay ku dhexdhexadinayaan laba beelood oo walaala ah oo in muddo ah halkaasi u dagaal ku dhex marayey wariyaheena nuur bukhaari ayaa khadka telefoonka kula xidhiiray abwaan cabdiraxmaan ibraahim aadan cabdiraxmaan abees oo ka mid a abwaanadaasi nabadda ugu baaqay beelaha ku dagaalamay gobolka sanaag anagu waxaan nahay koox hal abuur ah oo hal abuur reer somalilan ah dhanka kale markaad ka arag ka eegtana hal abuur soomaaliyeed waxaa halkanna keenay colaad muddo soo noqnoqotay oo deegaanada sanaag sida eelaf weyn fadhigaab derar weyne iyo isiga dheere colaadaas walaas waxa ay socotay ama ay bilaabantay saddex sano ka hor marka waa colaad soo noqnoqotay oo aan dareenkayga iyo damiirkayagu uuna siiyey bal dadkiina u taga wixii aad kasoo wacyigeli kartaana kasoo wacyigeliya xogna soo ururiya oo bal halka dhaliishu ay ka taagantihi waxa nabarkan soo cel uu bogsan leeyahay aad ogaataan marka ciddii dee shaqadaa ku lahayd aad waayahay waa gartay marka abwaana cabdiraxmaan colaadani yay u dhexaysaa maxayse tahay sababta ay isu dagaalayaan labadaas beelood wallaahi colaadani waxay ka dhaxaysaa laba beelo laba jilib oo isku deegaana oo dega meelaha aan ku sheegay sababta ay isku dilayaana markaan anagu sii baadnay waxa ay ka bilaabantay markii hore dalkado iyo ceelal si dad isku qabsa isku isku maageen oo dil ka dhex dhashay kabacdina wixii dambe waxay noqotoon aano iyo in laysdaba socdo oo arrinkaasi dani waayo laakiin wax intaas ka sii ridani meesha ma yaalaan ma la kulanteen odayaashii dhaqanka iyo duubabkii iyo waxgaradkii labada dhinac
waxa aan la kulanay shalay toole ayaa waxaanu kula kulanay xarunta gobolka cuqaasha labada dhinac oo isku dhan tifiyaduna way joogeen warkaana way naga qaadeen waxa u sheegnay odayada inaanu arrinkaa ka xunnahay halkana aanu u nimid bal inaan waraysano iyaga oo isku dhan waa noo warameen waxna waa nooga soo baxeen imika laakiin waxaa nooga soo baxay insha allah waxa uu noqon doonaa marka aanu hargeysa ku noqono inaanu ula tagno ciddii waxaan qalatay iyo sababta ay u qalatay iyagana wixii iskaga kaaya gudboonaa waana ka wada hadalnay weli habeen dambe waxaan la ballansannahay dhalinyarta iyo kuwa jaamacadaha oon doonana iyagana inaanu gabayana u akrino wacyigelino iyagana waraysano dumarkii maanta waanu saragnay shalayna way joogeen culimada iyo dadka kale ee gobolka sanaag degan na waan la kulmi doonaa dhammaan reer somalilandna cid walba oo arrinkan aan maqlin iyo ciddii maqashayba baaq baanu u faraynaa aanu leenahay halkan colaad xun oo adag baa ka jirta waana wax qaranka iyo dalka somaliland naafayn karaa usoo gurmada dadkan si cadaalada oo dhexa ha loo kala dhex galo arrinkoodana ha loo kala saaro rajada aad qabtaan in aad ku guulaysataan oo idin maqlaan labada dhinac ilaa intee ayay gaadhsiisan tahay wallaahi waxaan rajada waxaanu qabnaa boqol kiiba boqol dadku aad bay noogu soo dhaweeyeen aad bay noogu noo ixtiraameen aad bay waxaanu signay ula dhaceen dadka reer sanaag waa dad runtii aad u qalbi wanaagsan oo nabadda jecel laakiin mushkiladaasi xalikoodu uun iyagoo keliya ta mahay reer somaliland oo dhan ba aad moodoba inay ku yara margatay taasumaan doonaa insha allah inaanu wax kala qabano anaguna waxaa soo hadal qaaday in aad dhalinyarada iyo dadka ku lugta leh ee dhammaan colaadaha labadaasi beelood aad kula hadasheen gabayo marka ilaa iyo iminka ma jireen gabayo khaas u ah daminta colaadan oo aada soo saarteen wallaahi gabayo way jiraan lix baanu nahay ragga ka mid ah sida haldeeq oo kale wuu tiriyey xasan duxul waa tiriyey cabdillaahi xasan waa tiriyey anigu imika mid baan wadaa sababtaanu halkan u nimidna waxa weya horta intaanaan halkaa kasoo qabyin inaanu horta mushkilada iyo dhibta aanu darisno dabadeedna wixii nagaga waafaqsan aanu wax ka niraahno ma inoo sheegi kartaa inta qofood ee aad maaragtay guddigeena abwaanada ah aad ka kooban tihiin waxa weeyaan lix qof baanu nahay halabuurka iyagu waxa weeyaan ninka la yaraha cabdillaahi xasan ganay xasan duxul oo loo yaqaano laab saalax waxaa kale oo weeyaan cabdiqaadir qalile siciid maxamuud gahayl iyo maxamed aw cali cartan haldiiq iyo anigoo ah cabdiraxmaan abees lixdaa xubnood baanu nahay
kaasi wuxuu ahaa cabdiraxmaan ibraahim aadan cabdiraxmaan abees oo ah hal abuur soomaaliyeed isagoo ku sugan degmada ceelaf weyne gobolka sanaag ayuu u warramay wariyahayga nuur xasan nuur nuur bukhaari